barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaali com
dhowr wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado waana laba iyo labaatanka bisha mey sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya zaharaa ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar bukaay
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan dugsi haweenka lagu baro dhismaha iyo maamulka qoyska oo ay wax ka bartaan dhallinyaro badan waxa ay barteen arrimaha qoysku muxuu yahay sidee guriga loo maareeyaa sidee loo xaliyaa xalinta khilaaf hadduu yimaado waxaa kaloo ay barteen isfahamka lamaanaha waxa ay kaloo ay barteen sidii carruurtooda u tarbiyaysan lahaayeen waxa ay kaloo ay barteen fiqiga wixii ka khuseeya axkaamta dumarka
waxaa kaloo aad maqli doontaan nin iskii gurmud ugu fidiya dadka ay robabku saameeyeen ee gobolka owdal oo ka warramaya waxa uu arkay
sidoo kale kaalimihii heesaha ayaan ka maqnayn oo aad barnaamijka ku maqli doontaan
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida guddiga la dagaalanka ah musuq maasuqa ayaa maanta su'aalo qayb ka ah fadeexad ka dhalatay balaayiin dollar oo la lunsaday weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee maleysiya najiib rasaaq madaxa guddiga la dagaalanka musuq maasuqa dalkaasi maxamed shukri cabdul ayaa shir jaraa-id oo uu qabtay ku sheegay inaanan ra-iisul wasaarihii hore lasoo xirin hase yeeshee loogu yeeray uun in su'aalo la weydiiyo baarayaasha ayaa doonaya inay ogaadaan lacag dhan toban milyan oo dollar oo laga xawilay sanduuqa horumarinta dalkaasi ee n m d b loo yaqaano taasoo lagu shubay akownka gaarka ah ee najiib arrintan waxa ay qayb yar uun ka tahay sida ay sheegayso wasaaradda garsoorka maraykanku lacag gaaraysa afar iyo bar bilyan oo dollar oo uu ra-iisul wasaarihii hore gacan ka geystay sidii sanduuqaasi looga xadi lahaa najiib waa uu beeniyey inuu dembigaasi ku lug leeyahay fadeexaddan ayaa kaalin mugle ka geysatay guuldarrada soo wajahday isbahaysiga dalkaasi muddada dheer soo xukumayay doorashadii dhacday horraantii bishan ayaa kursiga dib ugu soo celisay hogaamiyihii hore ee dalkaasi mahatiir moxamed kaasoo durbadiiba amray in la furo baaris la xidhiidha xatooyadan
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bambeyo ayaa soo bandhigay qorshe isku daba taxan oo uu sheegay inay ku aadan tahay waxa ay ka doonayaan iiraan inay ku shaqayso haddii la rabo in heshiiskii hore ay u gaadheen iiraan iyo wadamada quwadda weyn lehey uu sii shaqeeyo isagoo sidoo kalena iiraan ugu hanjabay haddii aanay u hogaansamin cunaqabatayn in lagu soo rogi doono cunaqabatayntaasi oo uu sheegay inay tahay mid burburin doonto dhaqaalaha dalkaasi haddii aanay sida uu hadalka u dhigay iiraan waxba ka bedelin dhaqamadeeda haatan qodobada uu soo bandhigay master bambeyo ayaa la sheegay in ay ku qotomaan amaba ay ka mid yihiin qodobo dhigaya in iiraan ay u ogolaato baadhayaasha qaramada midoobay inay geli karaan oo ay soo baadhi karaan meel kasta oo ka mida waddanka iiraan sidoo kalena waxa uu sheegay in xukuumadda tehraan ay sidoo kale laga rabo in ay dhammaystirto burburinta hubka balastikada amaba loo yaqaano hubka riddada dheer leh kaasi oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey laga isticmaalay wadamada bariga dhexe waxaa kaloo uu intaasi ku daray in iiraan haddii aanay u hogaansamin tallaabooyinkaasi in maraykanku uu qaadi doono tallaabooyin adag oo dhaqaalaha waddankaasi ka lid ah duhur wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa laga furay dugsi ay haweenka dhallinyarada ee weliba calaftoonka ah ee ay ku bartaan casharo la xidhiidha dhismaha iyo maamulka qoyska hablahan oo waxbarashadooda ku qaata dugsi la yidhaahdo marwo ayaa waxyaabaha sida gaarka ah loogu baro ay ka mid tahay maaraynta qoyska xalinta khilaafaadka cunto karinta iyo qodobo kale oo la xidhiidha qoyska iyo maamulkiisa wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada laascaanood hablahan dhallinyarada ayaa waxa ay si weyn ugu dhiirigeliyaan kuwa guurdoonka ah doorashada lamaanaha sidoo kale waxay kala taliyaan waalidiinta iyagoo reeraha leh qaabka ay u barbaarin lahaayeen ubadka sidoo kale waxyaabaha xaruntani lagu dhigto marwo xalinta khilaafaadka qoyska iyo waxyaabaha soo waajaha sheekh siciid muuse oo ka hadlayay muhiimadda hooyada iyo tababarka la siiyaa ay leedahay runtii hooyo in la soo saaro oo la diyaariyay wax sahlan ma aha waxaa inugu filan beydka halkaa inoogu qoran boodhadda ku qoran macnihiisu uu yahay haddii hooyo fiican la diyaariyo mujtamac wanaagsan baa la diyaariyey hooyadu waa ta soo saaraysaa caalimkii ummaddan hagi lahaa waa ta soo saaraysaa qaa'idkii ummadda hoggaamin lahaa waa ta soo saaraysaa barihii barbaarin lahaa ubadka axmed salimaan xadreeye ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in da'yarta lagu tababaro guurka sidoo kale lamaanayaasha inay nolosha wadaagaan fahamkooduna uu noqdo sida ay qoys u dhisan lahaayeen shaqo iyo mahaaro iyo xirfad haddaad qabanaysana waa laguu sii tababaraa guurka oo runtii wax weyn inoogu fadhiya in aan loo tababaran ama carruurta tarbiyadooda oo waxaa weeyaan dhismihii ummadda idil ah in aan loo tababaran oo markaskani uu ka mid yahay maraakistii ugu horraysay ee deegaanka laga furo waa runtii sharaf hablaha waxaw mubaadarada lahaa amine jaamac maxamed ayaa sharaxaysa hablahan dhallinyarada ee ay ku tababareen doorashada qoyska xalinta khilaafaadka iyo sida ubadka ay u barbaarin lahaayeen waxa ay barteen arrimaha qoysku muxuu yahay sidee guriga loo maareeyaa sidee loo xaliyaa xalinta khilaaf hadduu yimaado waxaa kaloo ay barteen isfahamka lamaanaha waxa ay kaloo ay barteen sidii carruurtooda u tarbiyaysan lahaayeen waxa ay kaloo ay barteen fiqiga wixii ka khuseeya axkaamta dumarka haddaan qaybtaa uga imaada arrimaha qoyska qayb cunto karin ayaa jirta weliba kuwa arrimaha qoyska dhigta waxaa u dheer iyagana cunto karintanna way dhigteen kuwa waxaa jira arday ka mida ardaydan galabteeda qalin jabinaya oo cunto karin bas iyagu bartay waxaa kaloo jira arday aan qaybta saddexaad dowrooyin unba iyaga u qabana ama tababar oo maaha dadkan waa dad saddex bilood soo dhiganayay laakiinse gabdhaha aan u tababarno say guur wanaagsan ugu guulaysan lahaayeen siday guur wanaagsan ugu guulaysan lahaayeen iyaga tababar uun baanu siinay oo muddo isbuuc ah oo fasaxyadaan ku aadinaa ayay qaateen tababarkaa waxyaalaha ay barteen iyagana haddaan wax idiinka sheego gabdhahaasi gabdhaha tababarka qaatay ee loo diyaarinayo inay noqdaan birita hooyooyin waxaa ka mid ah fahamka nolosha qoyska maxaad ku dooran lahayd ciddaad nolosha la qaybsan doonto waa tuma boqoradda nin walba uu rajaynayo sidee baan iskuu qurxin karaa mustaqbalkaan wejihi doono qodobo kale oo muhiima ayay barteen hablahaasi see ugu noqon kartaan macallin qof kale marka taa fursadda lafteeda weli way muuqataa waxaan filaya wixii aad barayseen dadka taa fursadda lafteeda weli way muuqataa waxaan filaya wixii aad barayseen dadka oo ahayd in aad dabakhdaan oo wanaaggii aad idinku samayseen maxaa khayrka waa loo kala dheereeya khayrka idinkaa gacanta kula jiray aad dadkii tustaan oo tidhaahdaan meeshaanu ku jirnayna waxay ahayd noocaa haddana halkaasaan maranaaye waxaasna waanu kala kulnay xaruntan marwe ayaa waxaa yimaada hablo badan oo dhallinyaro ah kuwaasoo calafdoona waxaana ay siiyaan talooyin ku saabsan dhanka nolosha qaarkooda kuwa reeraha leh ayaa u yimaaday si ay talo uga heli lahaayeen haddii khilaafaadba ay soo waajahaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascano
ka hor wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel walbo aad nagala socotaan markana boorama ku dhowaad soddon qof ayaa ilaa iyo hadda la sheegayaa inay ku dhinteen roobab dabaylo wata oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay deegaano ka mida gobolka owdal halka tiro intaa ku dhowna la la-yahay qaybaha kala duwan ee bulshada oo xukuumaddu ay horkacayso ayaa gurmad ka galay sidii gargaar loogu fidin lahaa dadka uu saameeyey roobkaasi ismaaciil cilmi xaaji waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ganacsiga kooban ku haysta magaalada boorama waxaana markii fatahaaddu ay dhacday uu deegaankaasi si mutadawacnimo ah ugu tegay gurmed wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayuuna uga waramay waxa uu ku soo arkay goobihii uu tegey adigu waxaad ahayd dadkii gurmadka ugu horreeyey ku gaadhay deegaankan maxaad u gaadhsiiseen ee gurmada dadkan ay roobabku ka laayeen xoolihii ee duufaanka iyo roobabka qabowgowata ay haleeleen ee deegaankaasi ka tirsan degmada baki bismiillaahi raxmaani raxiim aan waxaan ahay ismaaciil cilmi xaajma dawaarle markii aan maqalay khayladhaanta ka soo yeedhay meeshan aan iminka joogo ayaa waxaan soo kaxaystay gaadhi bowramaan ka soo baxay saaka salaadii subax kadib waxaan ka soo wareegey mxuha waxaan soo maray dariiqan rugiga xaggan uu go-an yahay waxaan kasoo wareegay dariiqa gebli baan kasoo wareegay gebli markaan kasoo wareegay dhulku waa dhulka dooxya ayuu noqday wada go-anya dhammaantiisa waxaan soo qaadnay xagga waxaan dhignay meelaha labiyo tobankii oo wax dhiman baan dhisaaka salaadii subax anaan soo baxnay salaadii subax markaad ka soo baxdeen bowrama ayaad gaadheen labiyo tobankii duhurnimo oo wax dhiman
waa lix saacadood iyo dheeraad ba socoteen intaa waxaan kusoo jirnay muadharafaadka iyo roobka lagu gooyo o dhan baan soo dhex socnay de kolley biniaadamku markay wax dhacaan inta ugu fudud ee qof la carari karaa de waa wixii markaa kawtal daruuri ee qofka liqi karaa loola cararaa moogta iyo wixii ay ka ugan karaan roobabka iyo dhaxanta ku dhacday dadkaas in loola soo gurmado waxyaabahaad gaadhsiiseen maxaa ka mid ah alaaba iyo raashin anu waxyaabaan gaadhsiiyey waxaa kamid ah dadkaasi ilaa laba habeen waxa maanaan cunin bay lahay telefoonka maraan kula soo hadlay kadib waxaa soo qaaday roodhi buskud baacihii roobka laga werayey dar wixii kale aan heli karayay waxaasaa lasoo areer mugta intaasaa soo gaadhsiiyey indhahaaga maxaad ku aragtay xoolaha dhintay iyo dadka meesha aad ku aragtay maxaa ka mid a raqda xoolaha ee meesha yaalla raqda raqda xoolu aad bay u fara badan tahay anigu imika ilaa malaha waxaan soo maray saddex aqal toddoba qoys oo halkan degan horta waxaa dareeray reer waxaan arkayay adhigu ciidda ka badan yahay oo saddex riyaad iyo malaha toban neef oo idaa ka dareeray reer kale oo dhinacan ka xigay isaga nuuha siduu oo geebigiisii neef kama soo bixin bad ku kale oo isla dhinacan hoose agtiisa isaga laftarkiisa ari fara badan oo ilaa toddobaatan wax dhimana iyo isna meesha ag yaalay welina ilaa waan tirinanaa oo maana dhammayn raqdii xoolaha iyo reerihii maana wada gaadhin dhulku waa buuraley muxuu ahaa waa jaf jaf oo meelaha badan oo aan muxuu ahaan gaadhigu mari karin baa jira sidaa awgeed weli socod baan ku jirnaa oo waan lugaynanaa walba sidii aan waxba u gaadhi aan u soco aan usoo hubinana aan muxaa warkeenana aan ku jirna tirakoobkiisa ku jirnaa waxaad ka warantaa dadkii caruurta ahaa iyo dadkii waayeelka ahaa ee labada maalmood iyo saddexda maalmood uu roobka ku daayay xaaladoodu siday tahay wixii aad aragtay adigu wallahi horta saddex qof imika kaale qaad baa laleeyahay oo jilesan oo gabar koobayba ku jirtaa bay idhaaheen laakiin caruurtuna waa iska taag daran tahay iyo de dad gar ood garanayso sideed iyo afartan saac roob ku daayay oo aan muxuu ahaa waxaana cunin dab u baxayn wax kale oo gargaar kalena aan helin oo meel dee loo soo maraaba aanay jirin xaaladooda waa la garan karaa iyo dhibka ay ku jiraan sidaa awgeed dadku wuu iska jilicsanya maxaad baan ku jeedin lahayd dadka dhagaysanaya hay-adaha samafalka dadka bulshada ku nool magaalada boorama amase gobolka awdal iyo guud ahaan somalilan dadka dhibaatadu soo gaadhay ee aada indhahaaga ku soo aragtay ee aada gurmadka u fidisay maxaad baaq u jeedin lahayd dadka kale ee muxsiniinta ah ee saadaasoo kale kula midka horta ilaahay baa de gargaar bixin kara oo ummadda wax gaadhsiin kara laakiin anigu dadka walaalaha muxsiniinta waxaan leeyahay dadkani waa dad aada u baahan oo dad muxuu aha iska marka xoole leeyahaa xoolihiina ay dhaafeen oo maanta waxay gataani oo dad neef de waxa beer iyo ama dukaan waxa u aha neef neefka ay dul joogaan bay ahayn intiina way dhaaftay marka dadka hay-adaha caalamiga ee dadka caawiya ama dadka walaalaha reer boorama ama somaliland ama soomaaliya waxaan wixii islaama ugu baaqanaa inay muxuu aha dadkaasi u gurmadaan oo ay si degdega muxuu aha gacan walaaltinimo iyo gacan muxuu aha maadaama bishii barakaysneed ee rabadaana lagu jiro dadka islaamkiina ay waktiga muxuu aha dadka caawin jireen sadaqada ugu fiican tahay tahay in ay la soo gaadhaan dadkaasi waxay iyo intaba ka dhigan lahaa inay la soo gaadhaan ayaan baan ugu jeedinayaa aada iyo aad baad umahadsan tahay ismaaciil cilmi xaaji oo ka mid a dadkii ka gurmaday magaalada boorama una gurmaday dadka deegaankaasi oo gaadhsiiyey waxay cunaan iyo waxay hoodaan oo ku sugan deegaanka qardhiile oo ka tirsan degmada baki waad mahadsan tahay ismaaciil
aad baad mahadsantihiin g o da aad iyo aad baad mahadsantihiin xeerka fiican aad la soo xidheen iyo hadba muxuu aha baahiyaa jira ee aada la socodsiinaysaan ummadda aad iyo aad baan idinku mahadnaqnaa v o a
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil cilmi xaaji oo ka mid a dhalinyaro si iskooda uu gurmaday dadka ay robabka dabaylaha wataa saameeyeen waxa uu u waramayey haashim sheekh cumar good haatana dhinacii qasiidooyinka ah aynu ku wada nasanno mar kale codka fanaanada faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أفعل أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فرواق دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فرواق دي مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
ramadaan bila taya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr ramadaan bila taya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beera qaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beera qaayay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabada bilataya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadaan bilataya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada simeene jannada loo beeratamaayaay bilkhayr badhaadhaha iyo sabalku bishii ay wada sinmeene jannada loo beeratamayaay bilkhayr
addoonka soddonkada beri boqorka abaan marin
adoonka sodomkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaah boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
adoonka sodomkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaah boqorka abaalmarin adoonka sodomkeeda beri intuu ballan qaaday codkaasi macaan faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo qasiidadaasi aanu intaa kaga nimaadno markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha iyadoo dhowr toddobaad uun ay naga xigto ciyaaraha koobka adduunka ee sanadkan ka dhici doona ruushiya ayay tababarayaasha xulalka ka qaybgeli doona bilaabeen inay magacaabaan laacibiinta ay la shartigi doonaan dalka ruushka tababaraha xulka sbain oo shalay magacaabay saddex iyo labaatanka ciyaartooy ee xulkiisa kama dambaysta ah ayaa ka tegay laacibiin caan ah weeraryahanka afka hore uga ciyaara chelsea iyo xulka sbain alvaro morata ayaa iska waayay liiska kadib markii uu xilli ciyaareedkii aanu ka soo gudubnay ee uu dhowaan dhammaaday mashaqo badan uu ku qaatay kooxda chelsea booskiisa ayaa waxaa loo qaatay marco asansiyo iyo diego costa xulka sbain waxaa ku jira andres iniesta oo axaddii si rasmi ah uga tegay kooxda barcelona macalinka xulka argentiin gorge samboli ayaa isna ku dhawaaqay liiska saddex iyo labaatanka ciyaartooy ee xulka qaranka weeraryahanka khatarta ah ee kooxda inter milan mauri icardi ayaana loo qaadan xulka laacibkan ayaa sanadkan qaaday gooldhalinta horyaalka talyaaniga tababaraha ayaa beddelkiisa wuxuu dhinaca weerarka u soo xushay laacibiin ay ka mid yihiin messi sergi aguero paulo dibala iyo gonzalo higuain laacibiinta aanan koobka adduunka dheeli doonin bisha soo socota waxaa ka mid ah xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda roma raja nainggolan kadib markii uu xulka qaranka beljimka ka reebay macalin martines nainggolan ayaanan xiriir wanaagsan kala dhexayn macalinka beljim roberto martines martines ayaa horey laba mar uga tegay nainggolan hase yeeshee waxa uu xulka beljim dib ugu soo laabtay ciyaartii saaxiibtinimo ee ay dhowaan la yeesheen xulka sacuudi arabiya nainggolan ayaa arrintan uga jawaabay isla shalay isaga oo ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah ugu dambayntiina halyeygii kubadda cagta xulka talyaaniga iyo dhowr kooxood oo caan ah oo ay ku jireen yuventus milan iyo kooxda new york f c ee dalkan maraykanka andrea birlo ayaa xalay la sagootiyey ciyaar ay ka qayb galeen xidigyahii uga caansanaa dunida ee uu birlo la soo ciyaaray ayaa waxay ka dhacday magaalada milano gaar ahaan garoonka sansero waxaana ciyaartooydaasi ay isu kala qaybiyeen laba kooxood kooxda shaarka cad iyo kooxda shaarka buluugga ah waxaana ay ciyaartii ku dhammaatay barbardhac toddoba gool iyo toddoba gool ah xidigihii ka muuqday ee goolashana dhaliya waxaa ka mid ahaa alexander bato christian vieri dalbiero inzagi oo saddex gool dhaliyey madri shebshengo casano cafu toni iyo kuwo kale waxaa sidoo kale safnaa maldini iyo ciyaartooy ay ka mid yihiin roy costa
nuur bukhaari oo ciyaarahaynala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta ee v o a haatana mar kale ayaan idin leenahay ramadaan kariim aynu qasiidooyinkii dib ugu noqonno heestan amaba qasiidadan waxaa halkudhigeedu yahay tukada waxaa inoogu luuqeynaya hablaha fanaaniinta sahre ilay sahre cali xasan iyo dega nuur xuseen
heestaasi waxa ay gebagabo u tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kuuka iyo sahre ciidla nuur intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
waxaan hadal tooxiniyo tallaabada